habakuq cutubka labaad
meeshayda aan wax ka dhowro ayaan istaagi doonaa qalcadana waan isa saari doonaa waanan u fiirin doonaa bal waxa uu igula hadli doono iyo waxa aan uga jawaabi doono cabashadayda oo rabbigu wuu ii jawaabay oo wuxuu ugu yidhi waxaa lagu tusay qor oo looxyo ku caddee si kii akhristaaba u ordo waayo wixii lagu tusay waa weli oo waxay iman doonaan wakhtigii la yidhi wayna u degdegaan ugu dambaysta oo innaba been ma sheegi doonaan inkastoo ay raagaan waa inaad sugtaa maxaa yeelay sida xaqiiqda ah way noqon doonaan oo innaba ma raagi doonaan bal eega kan madaxa weynaaday naftiisii way kibirtay oo ma toosna laakiinse kii xaq ahu rumaysadkiisa buu ku noolaan doonaa haa oo weliba qamrigu wax buu khiyaanaa oo nin isla weynu gurigiisa kuma xasilo wuxuu xiisihiisa u ballaadhiyaa sida shee'ool oo kale oo isagu waa sida geerida oo kale oo innaba lama dherjin karo laakiinse wuxuu soo urursadaa quruumaha oo dhan oo wuxuu isu geystaa dedyowga oo dhan kuwan oo dhammu sow isaga kuma halqabsan doonaan oo soo mahmaahyo kuma quursan doonaan waxay odhan doonaan waxaa iska hoogay kan urursada waxa uusan isagu lahayn bal ilaa goomaa waxaa iska hoogay kan rahamado isku rara kuwii ku qaniini lahaa sow haddiiba ma kici doonaan oo kuwii ku dhibi lahaa sow ma toosi doonaan oo adna booli baad iyaga u noqon doontaa qurumo badan baad dhacday haddaba sidaa daraaddeed dadyowga intooda hadhay oo dhammu aday kuu dhici doonaan taasuna waa dhiiggii dadka daraaddiis iyo dulmigii lagu sameeyey dalka iyo magaalada iyo inta dhex deggan oo dhanba waxaa iska hoogay kii faa'iido shar ah reerkiisa u soo urursada si uu bulkiisa uga dhisto meel sare oo uu gacanta sharka uga samata baxo dadyowga badan oo aad baabbi'isay daraaddood waxaad reerkaagii ugu arrimisay ceeb oo waxaad ku dambaabtay naftaadii waayo dhagax baa ka qaylin doona derbiga dhexdiisa oo loox alwaaxda ku dhex jira ayaa u jawaabi doona waxaa iska hoogay kii magaalo dhiig ku dhisa oo magaalo xumaan ku adkeeya bal eeg in dadku ay dabka aawadiis u hawshoodaan oo quruumuhuna ay waxtar la'aan isu daaliyaan soo ma aha mid rabbiga ciidamada xaggiisa ka timid waayo sida biyuhu badda u daboolaan oo kale ayaa dhulka waxaa ka soo buuxsami doona aqoonta sharafta rabbiga waxaa iska hoogay kaaga deriskiisa qamri cabsiiya oo cadho ugu shuba oo weliba u sarkhaamiya si uu cowradooda u fiirsado aawadeed adigu intaad sharaf heli lahayd waxaa kaa buuxsantay ceeb oo weliba adiguna qamri cab oo waxaad noqotaa sida mid buurya qab ah rabbiga gacantiisa midig koobka ku jira adiguu kugu soo rogman doonaa oo sharaftaadana waxaa ku dhici doonta ceeb xun waayo waxaa ku dabooli doona dulmigii lubnaan lagu sameeyey iyo halligaaddii ku dhacday xayawaankii iyaga ka cabsiiyey taasuna waa dhiiggii dadka daraaddiis iyo dulmigii lagu sameeyey dalka iyo magaalada iyo inta dhex deggan oo dhanba bal muxuu taraa sanamka xardhan oo muxuu kii sameeyey u hardhay oo muxuu taraa sanamka la shubay oo ah macallinka beenta bara oo kii sameeyey muxuu haddana isugu halleeyaa waayo waa sanamyo carabla waxaa iska hoogay kii qoriga ku yidhaahda toos oo dhagaxa carabkala ku yidhaahda sara joogso kanumiyo wax beri doonaa bal eega waxaa lagu dahaaray dahab iyo lacag laakiinse innaba neefu kuma jirto laakiinse rabbigu waa ku jiraa macbudkiisa quduuska ah haddaba inta dhulka joogta oo dhammu ha ku hor aamuseen